barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda iyada duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta aad nagala socotaan waa salaasaa bisha disembar waa siddeed iyo labaatan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cudyaan oo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku hayno barnaamijkana waxaa ka mid ah maxaa keena in dad badan ay ka baqaan inay khudbado ka horjeediyaan dad badan
qayb ka mida buugga waxaa ku soo qaatay laba dhowr qodob aan dhihi karo qofkuna cabsi iska ilaalin karo waxaa ka mid ah isku day in aad si toos u fiiri indhaha goobjoogayaasha waxaa laga yabaa inaad meel khudbad ka jeedinaysid khudbada jeedinaysid marka inta u badan cabsida waxaa keena dadka indhahooda ka baqdin
qodobada kale aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida soomaalidu waxay ku mahmahdaa waxbadso waxbeel bay dhashaa adigoo dheeraad doonaya marmarka qaar dhinaca kale ma u dhacdaa mid ka mida dhallinyarada laascaanood ayaa inala wadaagaya sheeko xiise badan oo la kulantay anugu marka ma fahansanayn dhaymanku horena umaan arag laakiin dhalaalkii wixii markaan arkay nin reemigaalna aan ahaa waan aaminay waxaan waa macquul boqol kunna waa la siin karaa qiimaheeda markaasaan ku yidhi bahashan qiimaheeda waa boqol kun maxaad noo ogoshahay annaga markaasuu yidhi waxaan anigu idiin ogolahay idinka labaatan kun labadiina
dhinacii heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn maantana waxaanu idiin haynaa
armuudii hal jacayl naftayda dugashada aniga
codkaas goordhow ayaad maqli doontaan sheekooyinkaas iyo qaybo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta uu socdo barnaamijkeena dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o idinka imanaya marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
kuuriyada koofureed iyo jabaan ayaa isla gaaray heshiis ay ku xalinayaan muranka taariikhiga ah ee la isku maandhaafsanaa ee ku aadan in jabaan ay ku qasabtay in haweenka kuuriyada koofureed ay jirkooda ka ganacsadaan intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee dunida wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada koofureed ayaa sheegay isniintan isaga oo la hadlayay dhigiisa dalka jabaan in heshiiska uu noqon doono siduu hadalka u yiri kii u dambeeyey oo joogtana ah haddii ay jabaan fuliso mas-uuliyadda ka saaran heshiiska ayaa waxaa ku jira in lacag ka badan siddeed milyan oo dollar oo magdhow la siiyo dadkii horay addoonsiga xagga galmada ah loogu sameeyey iyo in ra-iisul wasaaraha dalka jabaan uu raaligelin ka bixiya arrintaasi taliyayaasha ciidamada dalka ciraaq ayaa sheegaya in ay la wareegeen gacanku haynta dhismaha ugu weyn ee magaalada uu muranku ka taagan yahay ee ramaadi oo ay injineeradu weli ka nadiifinayaan goobtaas waxyaabaha qarxa ee ay meesha uga sii tageen kooxda daacish goor dambe oo maalintii axadda ahayd ayaa xoogaga dalka ciraaq waxay saacad ama dhowr saacadood uun u jireen in ay ku dhawaaqaan guul dhammaystiran oo ay ka gaadheen magaaladaasi duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel walba oo aad nagala socotaan halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysaa en caasha cabaaradan baad sii yar eegaysay waxaan sidhi idaacadda qodobka ugu horeeyana wuxuu ka hadlayay dhinaca khudbadaha la jeediyo aad iyo aad waxaan sidhi adiguna khudbada aad baad ugu wanaagsan tahay
horta weli anaa khudbad sheedinaa may dhegaysata ismaaciil adigoo lagu sacaabinayo ma garanaysaa aad marka waxaan sidhi buuggan soo socda wiil dhallinyaraa qoray waynu tegi doonaa waa gartay waxaan sidhi dadku aad baad uga heshay waxyaabahan aadka uga hela waxaa kamid horta buuggani wiil dhallinyaraa qoray sidaad carabkaba ku dhufatay wuxuuna uga hadlayaa arrin taagan oo dad badan caqabad ku ah imisaad adigaba usoo joogtay qof dhan oo mas-uula ama dhallinyaro ah oo dad intaasoo boqol oo qof gaara ka hor hadlaya haddana marna aan fiirinayn dadkii uu khudbadda u jeedinayay dad kula hadlayaba dad kula hadlayaba ma arkaba marka waxaa keenaya baa laleeyahay qoraal uu ku mashquulsan yahay uu ka akhrinayo khudbaddii ama een, indhahaba ma siin karo oo waxaa la yidhahdaa argagax bay ka qaadaan dadka qaar markay khudbad jeedinayaan armus leeyahay qoraal wanaagsan dadka u akhri
haddii xataa qoraalka la akhrinayo qudheeda ismaaciil waxaa loo baahan yahay inaad dadkii ku hor joogaad la hadlaysay in aadan iloobin haddii kale dadku way gamayaan yaa la hadlaysaa marka
taa qudheeda meesha ku jirta marka f- een, caasho cuudey een, wiil dhallinyara oo ku nool magaalada boosaaso oo lagu magacaabo zakariya axmed maxamed ayaa wuxuu qoray buug ugu magacdaray aftahan wariyaha v o a magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la kulmay
Eh, inaan ka qayb qaato eh, kor u qaadista eh, wax akhriska iyo qoraalka eh, gaar ahaan luuqadda soomaaliga eh, oo runtii ah eh, luuqad waayadan dambe dadka eh, aqoon- aqoon-yahanka soomaaliyeed ay ka tageen oo ay u qaybsameen qeyb ku qora ah, afka ingiriisiga ama afka carabiga Eh, midda koowaad taasi ahayd inaan qayb qaato eh, muxuu ahaa wax qorista iyo wax- iyo wax akhriska eh, dhulkeena soomaaliyeed Eh, qodobka labaad oo igu kalifay inaan buuggan qoro waxay tahay in aan tuso dhallinyarada soomaaliyeed in ay qeyb ka ahaan karaan ama ay ka mid noqon karaan eh, qalinleyda soomaaliyeed ay ka noqon karaan oo qoraalku uusan wax qoristu aysan ahayn arrin oo dadka waaweyn ama odayaasha u gaar ah ee dhallinyarada soomaaliyeedna wax qori karaan ayna a- afkaarta iyo waxyaala ay aaminsan yihiin ay u gudbin karaan bulshada waayahay waxaa jira ee, dhalinyaro badan ee, hadday ahaan lahayn wiilal iyo gabdho ee, marka ay jeedinayaan oo kale ee, khudbad ama ee, lagjar waxaa jira in ay ee, hadallada inta badan ay baqaan ama khudbaddii ay diyaarsadeen markii meesha la tago kadib aysan jeedin karin marka arrimahaas buggaagu maka wax maka yiri ama wax maka qoray Een, aad iyo aad buu wax uga qoray een, ee, chapterka buugga ayuu dambe ayuu aada uga qoray runtii Ee, saad og tahayna ee, yuusufow een, ee, aftahnimada ama xog jeedintu ee, waxay soo martaa heer ayay soo martaa heerka ugu horeeya waa qofku inuu xogtii uu soo aruuriyo oo maraajiic ama resource fara badan ama tixiracyo fara badan uu ka soo aruuriyo Ee, kadib markuu xogtiis kuu keeno ayuu ee, qaabku xogta marka u aruuriska u geli lahaa ayuu chapter koowaad ka hadlaya buuggu Ee, chapterka labaadna wuxuu ka hadlayaa ee, xogtaas ee, qaabku isku rakibi lahaa mid ka soo hari lahaa inta badan waxaa laga yaaba dadku marka inuu u fudaato inta inay labadaas eh, step ama labada eh, tilaabo ay qaadaan Eh, tilaabada hadda ka dhawaajisa ugu dambeysa runtii waxa weeye eh, tilaabada ah ee qaabka qofka u jeedin lahaa Een, eh, cabsida marka eh, buugga aad baan uga hadlay Eh, waxaan ka hadlay qaabka waxa weeye qofku cabsida eh, sababaha keena ayaan sheegay oo inta u badan eh, keena Eh, waxaan kaloo buugga kusoo qaatay qaabkii markaas aad waxa weeye qofku uu iskaga gudbin lahaa eh, cabsida uu ayuu iskaga ilaalin lahaa uu iskaga gudbin lahaa Eh, tusaale ahaan eh, qaabka cabsida uga adkaan lahayd eh, qeyb ka mid a buugga waxaa kusoo qaatay eh, laba dhowr qodob aan is dhihi karo qofkuna cabsida iska ilaalin karo waxaa ka mid ah isku day in aad si toos ah u fiiri indhaha goobjoogayaasha waxaa laga yaabaa inaad meel khudbad ka jeedinaysid eh, khudbada jeedinaysid marka eh, inta uba cabsida waxaa keen dadka indhahooda indhihiisa- indhahooda ka baqdin Eh, waxaa kaloo ka mid a qaabka cabsida iska ilaalin kartid tusaale ahaan adoon eh, lagu dare- lagu dareemayn waxaad si tartiiba u fiirisaa warqadaha aad wax ka akhrinaysa ama aaladda aad wax kusoo bandhigayso waxaa laga yaabaa xoogaa haddii dadka indhahoodana dhibt ay ku dhibaan inaad xoogaa tes- si tartiib u milcsitin hoos u milcsitin Eh, waxaa ka mid a waxyaalaha cabsida la iska ilaalin kara cabaar yar inaad hakasho samaysid adoon ku dheeraanahayn inaad xoogaa hakasho yar samaysid ayaa ka mid a Eh, waxyaala fara badan ayaa ka mid ah runtii oo buugga aad u qorayo hadda aan wadi karin inaan wada sheego Een, xog jeedinta een, waxaa lo- qeybo fara badan ayay xog jeedintu leedahay Ee, waxaa ka mid a een, een, een, xogta waxaa ka mid a een, xog military ayaa ka mid a oo qofka inuu ee, waxa waaye khudbad military ah uu jeedinayo Ee, waxaa ka mid a inuu jeedinayo muxuu ahaa een, xo- ee, mid siyaasadeed Ee, waxaa ka mid a mid aqooneed midda jaamacaadka iyo laga jeediyo Ee, waxaa ka mid a yacni mid ee, muxuu ahaa een, loo je- mid diimeed baa ka mid a oo ah yacni khudbadaha masaajidda iyo jimcayaasha ee laga jeediyo Ee, qeybahaas oo badan ayay xog jeedintu u qeybsantaa iyo qeybo kale aad u fara badan runtii oo buuggu si fiican oo t- oo, eh, tilmaamsan uga hadlay Een, xog cilmiyeedka eh, sida aad buugga ku arkaysay gaar ahaan bejkiisa afartanaad een, xog cilmiyeedka waxaa lagu tiiriya inay tahay een, xog jeedinta ugu xamaasada yar yani waa inta badan midda laga jeediyo een, jaamacaadka een, ma- iskuulada een, ayaa ka mid ah Ee, kuwa ee, sidoo kale waxaa ka mid ah kuwa macalinka uu- ardaysa u jeediyo Ee, laakiin haddii aad aftahan tahay waxaa laga yaabaa inaad ka dhigto xogta mid si toosa ula hadasha damiirka iyo maanka qofka saameyn weyna ku yeelata haddii kalese waxay noqonaysaa oo keli ah cashar aad meel ka jeedisay dadka dadka qeybtiisna ay xifdiyaan qeybna aysan dhaqjala qusin marka macalinka laftigiisa qaabka uu ardaydiisa u- u- uga qabtiri lahaa casharada uu siinayo ayaa ka mid ah xog cilmiyeedka
kaasi wuxuu ahaa zakariya axmed maxamed oo ah wiil dhallinyaro ah oo qoray buug lagu magacaabo aftahan oo ku nool magaalada boosaaso wuxuuna u warramayey wariyaha v o a yuusuf maxamed yuusuf caasha waxaan filayaa ismaaciil oo dad fara badan marka ay dhegaystaan een, wiilkan dhallinyarada ay buuggan qoray kolleyba een, cillad jirta u arkay marka waa la- waa la Absolutely.
wada dareen marka cilladda inay jirto haye marka dadku kolleyba wuxuu ku dhiirigelinaya markay khudbad jeedinayaan in ay Ay.
iska iloobaan inay ku mashquulaan dadka laakiin ay ku mashquulaan qaabkay khudbadda u jeedin lahaayeen siday dadka een, iyo wax ay sheegayaan ay is- Saas.
ay isla hayn lahaayeen Hadda- marka dad badan baa malaha ka faa'iidaysan doona Aad iyo buuggani dee waa anoo tusaale ahaan laba mikrofoonkanba ka hadlaya hay oo eega dadka i dhegaysanaya hay oo idhaahda arma arma arma armad khalada arma dadkaas waxay idhahdaan marka dadkii haddaan ku mashquulo i dhegaysanaya kala dadwanaa maanta o dhan waa anaa khaldanaysaa dee khaldamaya
weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaanad la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta ismaaciilow een, waxaa la yidhaahdaa damcu waa lugooyo inkastoo dhinaca kale la yidhaahdo een, raggu belada uu maryo baasihi ka sheekeey haye marka horta taa maxaa ka jira in dhallinyaradu een, gaar ahaan ragga ay wax walbay soo maraan ay ka sheekeeyaan laakiin dumarka ay dhinaca wanaagsan u gaaraan raggu waxay jecel yihiin Ay.
ninkas inuu jabkiisa iyo ka sheekeeyo uu ku faanaaba wixii uu soo maray ha uu yidhaahdaa anigu halkaa anigu halkaa anigu halkaa laakiin waa raggi hore baa leeyahay kuware laakiin iyagaaba iscajabiya malaha dumarkiiba ka horeya leeyahay markay maantao dhan way faanayaan oo waxay sheegayaan intii wanaagsaneed oo dhan intii kale way qarinayaan dee haddaanu labadii dhinacna isku darsanno annagu taasina bilaayo ma jirto caashay waa gartay een, ah, dhegayste lagu magacaabo mahad maxamed mahdi waxuu ku nool yahay magaalada laascaanood Haye.
wuxuu ka sheekaynayaa qiso isaga layaab ku noqotay oo maruu qurbaha joogay dalka uganda ku qabsatay haye Qur- ugandana ma qurbaha haye uganda waa qurbi mar haddaad dalkaadi ka tagto waa haye qurbi.
haye marka wiilkan dhallinyarada ah qiso cajiib buu ka sheekeynaya haye waxaa leeyahay damacu waa lugooyo haye marka intuu muxuu la isnaa- jeedaa marka wax badso wax beel bay leedahay isagoo wax u tirisaya ilaa isagana waa loo tirisaya marka marka sheekada bal aan la wada dhegeysan
Een, anigoo ku sugan magaalada kambaala ee dalka uganda oo waxaa igu dhacday qiso yar aan magaranaysaa la yaabay koodii agosti labada kun iyo koo iyo tobankiiba ahayd een, ayaan warsamay heestii kambaala aday baday ee qaadaysay Een, sawiro fara badan aan meesha iskaga qaaday iyo markaasi galabkii sawiro aanu suuqa kusoo galnay waxaan damcay marka inaan suuqa intaan tago oo meelaha fotooyinka kaamerainka in markaa laii soo saaro sawiradeeda kaamarada laiga soo saaro kaamaradii baan soo qaatay meelan dhalinyarta aada ugu badan tahay oo sida magaalooyinka magaaladeena laascaanood tuulaqodax oo kale ama bakaaraha oo kale ee ka tahay oo markaa dalta la yirahdo xaggaa ku taalo baa anoo maraya markaa baa laba nin adigu u labisnaa sida dadka reer miyiga ah oo wada dalka ku dhaqan oo kale baa ila hadlay wuxuu weydiiyey su-aal haa uu ii yeeray markaasuu igu yiri su-aal maku weydiin karaa haa baan ku yeeray markaasuu igu yiri waxaad ii sheegtaa een, meesha lagu magacaabo een, red cross xafiiskeeda markaan gacanta saa yarayray aan doonayay tilmaamtina siiyo nin habree magaal ahaan u labisan oo dhexda ka xiran baa gacanta iga qabta markaasuu yiri, "Nin, miyaad waalan tahay labadii nin maanan aqoon markaas yaan, maxaa dhacay markaasuu ninka maxaad meesha ugu tilmaamaysaa oo ninka haddaan u tilmaamo maxaa macnaha wax way weydiiyey horta ninka meesha wuxuu ka rabo bal weydiiy markaas yiri, waa sax horta meesha maxaad ka rabtaa bahal buu soo saara dhalaalas oo markaasuu yiri, "No, bahashatan waan doonayay inaan meesha geeyo meeshaas baa laga doonayay markaasuu yidhi bahashan horta ma garanaysaa may baan ku markaasuu yidhi "Een, n b c een, t v la yidhaahdo iyo t v yo fara badan oo meesha ka yaalo ii tilmaamo markaasuu yidhi, t v yadaasba bahashan laga soo sii daayey qiimaheeda waa boqol kun oo doolar reer miigana dalka uganda aad markaa uguma hadlaan soo xiliga waxay aad u yaqaanaan luuqadooda kale ee ugandiska marka anigu waxaan u qaatay ninkan reer miiga inuusan aqoon luuqadan soo xiliga aanu asaga xaman karno marka markaas radi waaya maxaanu talaa sameynaa markaasuu igu yidhi "No, waxaan sameynaynaa baasha inuu ka qaadno annaga meesha aynu geyno dabadeedna boqolkaa kun asaga maanta hadduu qaato lo iyo waxaas buu siisanayaa iyo xoole adigu laakiin haddii ma garanaysaa aad qaadatid qayb ilaa iyo soddon kun haddaad qaadatid nin dhallinyaraa baa tahay kugu filan isla markii waan seef garaystay anoo soddon kun helay noloshii waxaa ii muuqatay raaxadii baaba ii muuqatay waan ilaabay markaasi inaan marxalad kale aan taaganay markaas yiri waa sax ninkii baa yiri maxaan ku sameynay markaasuu yiri laakiin waanu kaxeynanay marka anigu waxay ilahayd inaan ninkan qayaanayno laakiin qayaanadu anigay igu socotay adigu labada ninna way is yaqaaniin saa darteed ninkii baan soo kaxaynay meel luuqa baan markaa la galnay markaasaan ku eri oria bahasha soo saar wuu soo saaray bahashu aad bay u dhalaalaysa baal qurux badan baheed marka waxaan dhalaalaya ninkan istaa maxaa ahaa waxaan adigu waxay igu tilmaameen adigu inuu yahay dhayman ahaan anugu marka ma fahansaneen dhaymanku horena umaan arag laakiin dhalaalkii wixii markaan arkay nin reemigaalna aan ahaa waan aaminay waxaan idhi waa macquul boqol kunna waa la siin karaa qiimaheeda markaasaan ku yidhi bahashan qiimaheeda waa boqol kun maxaad noo ogoshahay annaga markaasuu yidhi waxaan anigu idiin ogolahay idinka labaatan kun labadiina anna siddeetanka kun aad isiisaan markaasaan waxaan idhi warniyahow bahashoon boqolka kun ay joogto anigaa markaa kelmadaan ku oranaya kan kale reemigaalka ka waran haddaan ilbaabka dambe kala sii baxo markaan meesha gal meesha horteedaan taaganna ileen lacagta intaan qaado ilbaabka dambe haddaan kala baxo adigu miya aaminaysaa hadhow migu meel maku balannaa markaasuu yiri ninka reer miigaana ninkan hoshiis baanu ka baxeenaa meer boqol kun soo maaha kontanna qaado kontanna anaa qaadanaya ninkii wuxuu yidhi waaya waan ku aaminayaa laakiin maxaan kugu aaminaa kaamiradii iyo shandad lacagiigu jirtay wixii baan ku wada wareejiyey markaasuu yidhi boorsadii buu kala furay afar kun oo markaa lacagta uganda baa ku jirtay adigu waxaa u dhigmataa ilaa iyo laba doolar iyo bar meelaha bay u dhigmataa markaasuu yidhi lacagta way yartahay markaasaa yidhi intaa unbaa horta hayaa kowdhi midda kale lacagtan fiican haddee timaad haddee dunta anaaba hadhow konta kun oo dhan anigu meela geeya ma hayee anaa hadhow wax kuugu daray laakiin kaamiradan baabaqaaliya adigu kaamiradan igu sii aamin dabeedna waayahay buu yidhi baashi waan jaabkayga geliyey xafiiskii baan galay gabar markaas ay dalka u dhalatay ugandhiisa xafiiskii adigu waa igu casuuntay waxaan iri markaa arrin baan kuugu socdayba waxbaan wadayba bes maxaa waday aan ku soo saaray waad arkaysaa baan ku iri jaabkan gacanta geliyey wixii baan soo saaray markaan soo saaray shumac yareer ayaa magaranaysaa berigi hore la shidan jiray magaranaysaa berigi hore la shidan jiray leerka ahaan laga dhigan jiray waaba waxaaba oo mushumac wuxuu oo mashumaca wuxuu maanta oran sito wixii dhalaalayay markaan qoraxda badnaa dabadna markii baan naxay dibaddaan u soo orday dee raggii ma joogaan labada nin meeshii ay ka maqayiin meelahaan baarbaaray saldhiggaan ku cararay wixii waan wada waayay adigu saldhiggii askarta ay yidhaahdeen askartii waa qoqsashayba iyaga qoqsashay nacas waa tahay yidhaa nin waaradna waa tahay
sheeko la yaab leh saama
waa waa waa maamaadii la odhan jiray waxbadso waxbeel bay dhashay waxbadsa wax beel bay dhashaa weliba weliba waxaan aad uga helay sida wuxuu sii xisaabiyey wuxuu yihi soddon kun oo dollar haddaad hesho ja xisaab wuxuu ku mashquulo xisaabtii iyo meeshuu lacagtani kala geyn lahaa aad iyo aad Ilaan- wax- ilaan kaamiradiisi baaba dabka saarno loo ra- aad iyo aad waxaa jira maamaha baa jirta xilligan dambe maamaha soo baxay ka mid a wixii dhalaalaaba Dheeman dheeman maaha.
maaha marka waxaa jira soomaalidun wax badan oo dhalaalaya waa gartay cabdikariin olol ayaa wiilkaa wareysanayay oo lagu magacaabo Mah- mahad maxamed mahdi haddii aad dhegaystayaal jeceshihiin inaad nala wadaagtaan qaar ka mida sheekooyinkiina gaarka ah ee ka tarjumaya waayaha nololeed aad ku sugan tihiin fadlan ha moogaanina inaad fariintiina noogu soo dirtaan somali at v o a news dot com adigoo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka dhalinyarada maanta caasha waa tahay dhalinyaradii waana maaweelanay weli maaweeladii fare kama qodna dhinacii suugaanta maxaan u saarnaa maanta Mm, dee cabaaradan baadaa dhinaca ku mashquulsanaa hay heesna markii bilowgeeda maqashiisa hay maxay ahayd heesta horta waxaan soo qabtay eh, fanaanka lagu magacaabo axmed biif goorma kugu dambaysa horta heesiisa waaw niyo ay baryahan waan aad baan dhegeysan warka dhegaystayaal fara badanna malaha way tabayaan marka Haye.
axmed biif codkiisa ah heesta diiwaan
armuuh, idilaa cishqigu armuudii hal jacayl naftayda dugashada aniga hadduu cilmi doogta dhigay armuu anaygu daraa abrigayda dhashayo diiwaanka diiwaankaar mangalanigu hadduu cilmi duugta dhigay armuu anaygu daraa abrigayda dhashayo diiwaanka diiwaankaar mangalanigu dawooy dawooy anigoo ku jecel jirkayguna ku damqado armaadiga doorsataayo ishqigaagu dayrisaayo dalxiistaa meela kale adigu dawooy dawooy anigoo ku jecel jirkayguna ku damqado armaadiga doorsatayo cishkagaygu dayrisayo dalkaysta meela kale adigu dantena cadahaye taladan ku daynaya adooy diir naxaya qalbiga raxmadiga doobu dantena cadahaye taladan ku daynaya adooy diir naxaya hees wanaagsan baad caasha inoo soo qabatay haatanna waa xubintii ila tali oo aalaaba aan dhegaystayaasha ugu soo gudbinno arrimaha ay uga baahan yihiin talada islamarkaana aan ugu soo bandhigno aan usoo bandhigno talooyinkaas cidda ku habboon wariyaha v o a cumar xasan ayaa inala socodsiinaya kulanti wanaagsan dhegaystayaal xubinta ila tali ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxa ay ku saabsan tahay dhibaatooyinka uu leeyahay tahriibku waxaana arrintaas tale naga soo weydiiyey waa nuur ibraahin oo jooga jigjiga waxaan kaa ramlay inaad macnaha talabixin ka siiso dadka hadda soomaalida ay raba inay soo tagaan ama soo tahriibaan maxaa talabixin ka siin lahayd taas waa su-aal waxaan su-aashaas soo bandhignay abokor xasan cabdilaahi oo jooga dalka jarmalka ahna wiil soomaaliyeed oo soo dhadhamiyey qadhaadhka uu leeyahay tahriibku taariibku waa dhib badan yahay magaranaysaa ilaa libiya ilaa suudan ilaa ilaa libiya teel baad gelaysaa baahi badan baa jirta Eh, waxaa jirta saxaraa jira hadda wallahi xaqaasi aada iyo aada ba dhib doonta meel la- lasoo mari karayana maaho dad badan baa ku dhinto waan wada soconay waan garta marka hadde waxaan kula dirin lahaa soomaalida inta hadhe waxaan ku odhan lahaa waddankiina iska aamin oo iska shaqaysta oo dee waddankiina iska joogan ku odhan lahaa waan garta marka dadka soomaaliga waxaan leeyahay dee waddankiina iska aamino wallaahi taariibku aada iyo aada bu dhib badan yahay waxa naga soo mara ilaahay baa og saan iyo saan halkan ku yimid xilyaanigaanu sanad joogna maca waxaan safarkeyga kasoo bilowna marka hore hargeysa hargeysa to etoobiya etoobiya suudan suudan to eh, to libya Mm, libyana talyaanigaan kasoo galay talyaanigana inta waxaan joogay sanad waxa igu xanuunka badnaa markaan saxaraa joognay buu inan ay reer muqdisho ah oo oo aan saxaraa wada joognay baa horteeda ku dhintay oo oo lacagtii macal loo soo diray oo nala safar ahaa oo nala baxayay baa maalintii saa lacagta loogu soo diray dhintay oo xaafadoodina aan u sheegi kari weynin oo ninkii meeshii ma- mahaysina lacagtii sidii ku qaato oo yidhi hadduu dhintay dadanigii ku dhintay yidhi waxba iima gelin aniga aasma kaasaan oo aasmay ma ciidii yar intaan soo kala fognay maan ciidii ku aasmay waxaan ka odhan lahaa yurub wax allaala waxa yaalla ma jiro waddankeena dhaamo yurub wa kaan baa lagu geynayaa kaan kaasaad ku sarcaysaa talyaaniga kaan baa ku yaalla halkana kaan baa ku yaalla wakti badan qaadanaya annaga kibir baa halkan la keenay haddaan seen moodana ma waan nimaadnay ba eh, yurub iminka annaga waan soo lugoonay ininka ininka waxaan kula tirin lahaa inay waddankooga iska aaminaan oo ay waddankooga iska joogaan abakor maadaama oo dad soomaaliya oo badan ay dhinteen dad badan oo kalena ay meesha wax ku noqdeen dee dadkiina halkaa jooga ha ka wacdigeliyaan naf u lahayn soomaalida intaa waa- waanu wacyigelinaa laakiin dadku demo dad qaadanaya maaha oo way dad lagalaa weyaan dadku dadku wax waxay kumoodayaan me si kale inaad ugu cadayso yurub bay kumoodayaan waa hagaag xubintii ila tali ee barnaamijka dhallinyarada maanta ahna dhegaystayaal waa naga intaas
aad buu mahadsan yahay cumar xasan oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya caasha dhinaca ciyaaraha iyo maxamuud mascadda markana dhegaystayaasha aan u kala baxno ismaaciilow
toddobaadkan waxaa keliya oo la ciyaarayay horyaalka dalka ingiriiska maadaama horyaallada kale ee qaaradda yurub ay kooxuhu nasanayaan fasaxa dheer ee ciidda masiixiga haddaba horyaalka dalka ingiriiska ayaa maalintii sabtida kulamo doora la ciyaaray oo kooxuhu kala badiyeen sidoo kalena maanta ayaa kulamo kale la isku soo noqonaya maalin nasrashaha uun kadib kooxaha fooda isdaraya ayaa waxaa ka mid a crystal palace iyo swan city oo guriga crystal palace oo magaalada londona ayaa fooda laisu gelinaya everton garoonkeeda goodison park stadium stoke city ayay kusoo dhaweynaysaa norwich city aston villa ayaa u imaanaysa watfordna tottenham hotspur ayay marti gelinaysaa west bromwich albion newcastle ayaa soo booqan doonta arsenal oo guuldarro afara dusha loo soo saaray sabtidii bournemouth ayaa garoonkeeda emirates kula kulmi doonta manchester united oo iyana dibir ka soo dharagtay chelsea ayaa gegideeda old trafford soo booqan doonta west hamna southampton oo faraxsan guuldaradii arsenal ee ka heshay kadib ayay garoonkeeda acton baa kusoo dhaweynaysaa haddaba kulamadan aan carabka ku dhiftay oo uun saacado uun aynaga xigaan kulanka ugu xiisaha badan ee isha lagu hayo waxa weeye kulanka manchester united iyo chelsea kaasi oo laga yaababa inuu suuro geliyo in macalin louis van gaal uu shaqadiisa waayo haddaba waa umuurta ugu muhiimsan aynu barnaamijka ku faaqidi doono cabdirasaaq axmed yeeshi ayaa qadka telefoonka ku jira cabdirasaaq kusoo dhawow barnaamijka waa mahadsantaha masxada ku dhawaad cabdirasaaqow eh, waad ujeedaa oo kooxihii waaweynaa ee sabtidii waayadii la jabsaday oo guuldarooyin iyo wejigabax ay dhaceen Eh, maantana oo dabcan saacado una inaga eh, xigaan manchester united waxay gurigeeda kusoo dhaweyneysaa eh, eh, chelsea bal kulanka haddii aad qiimeyso Eh, runtii sida horta manchester united iyo chelsea waa laba kooxoo waaweyn premier league magacna ku leh Eh, gamekoodana always wuxuu ahaa game si gaar ah loo fiiriyo ama si gaar ah loo qadariyo Eh, laakiin marxaladda hadda ay ku sugan yihiin markaa fiiriso waxaad moodaa laba kooxoo labadaba aad ay ugu jajaban tahay inay tahay Eh, manchester united oo guuldarooyin isku xigxiga soo qaadatay iyo chelsea oo positionka ay ku jirto hadda aan ognahay oo aad mid u hooseeyo ah iyo iyadoo weliba kooxii horaarka last season qaadi ah Eh, gamekaas wuxuu noqon doonaa marka game si gaar ah labada kooxood la qiimo ugu fadhiyo oo koox walba kooxda kale ay leedahay bal godka kaga soo baxa ama wixii dhiba eh, ceebta iskaga reeb marka chelsea oo kaleento macalin cusub aa laylinaya oo macalin aad u experience ah Eh, ciyaartooyda chelsea-na waa ciyaartooy weli macnaha eh, awoodii leh inkastoo hadda coachka ay iska ceriyeen manchesterna saddex guuldaro isku xigta ayay soo martay iyadana waxay u baahan tahay recovery inay sameyso oo madaxa dib ugu soo laabato maadaama hoos ay usoo dhacday positionkii saddexaad eh, afraad ay hoos ugu soo dhacday marka waxaan isleeyahay gamekaas wuxuu noqon doonaa laba ge laba game oo labada kooxoodba si gaar ay ugu xafiiltamaan oo ka xiiso badan geemamkii hadda aan soo aragnay premier league intuu socday cabdirasaaq diyeshi aad baad u mahadsan tahay dabcan haddii leicester city ay ka badayso kooxda manchester city waxay noqon doontaa in dhammaanba bahda ciyaaruhu ay xaqiijiyaan in leicester city sanadkan aanay ahayn koox ciyaar ciyaaraysa oo markaasi ayba suuragal noqon karto horyaalka sanadkan inay ku guulaysato la arkisa doone talaadada halka guushu ay aado
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade barnaamijkaas oo dhammaystiranna waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyagaa soo socda barnaamijkaas oo ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee dhinaca ciyaaraha
waa tahay eh, welina waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a waana idaacadda iyada duhurnimo ismaaciil oo gabagabadii baan kusii siqaynaa maxaa inoo xiga Mm, dejiya ka war haddaynu usoo qabanno haye dejiye markaa tir waxay kusoo dhacay xasan aadan may waxaa jirta mid cusub oo cabdirasaaq anshax wiil dhallinyaraha haye uu qaado isagana isaguna dejiye kaloo hela miya aad iyo aad aad iyo aad waa tahay heestaas dejiye iyo fanaanka cabdiraxmaan anshax ayaa dabcan Cabdirasaaq Anshax.
cabdirasaaq anshax adaan raalli ah, aan kusoo xirana idaacadda iyada duhurnimo intaan mar kale kulmayno galabta afarta saacadda markay tahay haddii aan la idmo inta ka horreysa waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
dugsiya allo dugsiya allo dejiya gaalka iga bi'isa daymo qurux ilwaadayo indhaha duwata wiilkooda dugsahankaygo darmada warata laabatayda tiradii halkiyo dhibtaba iga daryeelaysa dugsiya allo dugsiya allo dejiya daalka iga bi'isa dayma qurux ilwaadalo indhaha duwata wiilkooda dogsahankaygo darmada warata laabtay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.